asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa golaha nineteen sixty golaha nineteen sixty waa gole ay hal ya jeer ku kulmaan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed taasi ummada soomaaliyed loogu gudbiyo meel kasta ay joogaan caalamka wixii fikrada iyo aqoon ah labadaba golaha nineteen sixty waxaa codkiisa qaada website kasta golahu leeyahay ee w w w dot golaha nineteen sixty dot com caawa waxaa golaha inoogu martiya aqoon-yahan faysal cabdi rooble oo aad oo taqaanaan faysal waa aqoon-yahan siyaasadoo u banbaxay weliba arrimaha siyaasadda soomaaliya aqoon-yahan isu taagay sanadahan dameeto inuu aada uga falanqoodo arrimaha soomaaliya meesha ay marayaan caawa waa dhagood oo idinla ku soo dhawaada faysal iyo weliba maxaa ka soo kordhay toddobaadka kanaynu joogno dalka soomaaliya aniguna in shara fara badnay inay ka socdeen magaalada muqdisho golaha amnigu maadna iska tegey arrimo fara badan baa halkaasi kasoo baxay iyo maanta xaggeynu joognaa waxaa guud ahaan marka hore inoo sharaxi doona faysal cabdi rooble faysal kusoo dhawo walaal
aad baan u dhowahay walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay hallo wa waayahay faysal waxaan ognahay in dhawaanahan baa isharo fara badan oo kala duwan iyo mudano fara badan ka taagna magaalada muqdisho inkastoo madaxweynuhu uu qoraal ku soo saaray hadalkii ugu dambeeyey baarlamaanka muran fara badan baa ka taagna qolada muxuu ahaayey golaha ammaanku muqdisho waa ka xaadireen faysal marka hore golaha ammaanku inta aan ognahay ka sokow maxaad ka waraysaa golaha ay u tageen magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay dagood adiga iyo bulsho weynta kugula jirta anigana ila munaaqashoonaysa arrimahan aad iyo aad baan runtii idin salaamayaa sida aad hordhaca ku sheegtay arrimo hor leh ayaa dalka soomaaliya ka dhacay marka laga soo bilaabo bartamihii may oo ku sugnaa shan iyo tobanka may maalintii dhalinyarada soomaaliyeed s y s la sameeyey ama la aasaasay oo hadda muddo toddobaataneeyo sanaa laga joogo iyo de arrimihii ka dambeeyey oo markaa arrimaha siyaasadda siyaasadaha soomaaliya lug ku lahaa ayaa wiigagan inala soo darsay marka runtii waxaa xusid mudan nineteen forty eight commissionkii ugu horreeyey ee united nationka ka yimaada uu soomaaliya yimid waa markii soomaaliya trusteeshipka la gelinayey dagaalkii adduunyada ee labaadna markii uu dhammaaday lagu wareejiyey soomaaliya jimcida qurumaha ka dhexaysa isagoo dalka talyaanigu wakiil ka yahay in muddo soomaaliya lasii hayo intaanay xornimada helin marka iyadoo waktigaa ay jireen runtii dhalinyaro soomaaliyeed oo dhalinyarada maanta joogta iyo madaxda maanta joogta aada iyo aada uga duwan xilligaasi uu ahaa xilli higs positive ah ama ididiilo fiican ku jirto ay united nationku waktigaa yimaadeen in aan arrintan maanta ka hadalno degoodow waxaan si degdega u yar gadaal gocasho ama fiirin ugu sameeyey waxay ahayd maalintaa ay yimaadeen united nationku wiig ay joogeen muqdisho oo isugu jiray in laga warkeeno arrimaha soomaaliya iyo xaaladda ay ku jirto iyo jaamacaddii ugu horreysay oo markaas soomaaliya loo furay wakhtiyadaas oo dee iska talyaaniga ahayd baa xaalaadka dalku ku jiray iyo dadka soomaaliyeed marka inkastoo waxyaabo qabyaaladi jireen laakiin hadafka ugu weyn ee ah in ummadda soomaaliyeed aan aanay diiradda ka qaadin arrimaha ka maqan iyo arrimaha hiigsamayso baa dad markaa raaca united nationka si fiican wax uga qoreen oo ragga aad garanaysaan magacdooda lasoo qaadaya sida maxamed abshir oo kale oo markaa ina yaroo dhalinyaroo bilays ahaa oo runtii ay gaaladu la yaabaysay hadafka ad adayga iyo daljacaylka aadan cabdulla cusmaan dhalinyaradaas ayay aada iyo aad waktigaa loola kulmay waxaan arrintaa u sheegaya waxa weeye waxaan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa gaar ahaan golaha ammaanka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waynu la dhalannay isna wayna la dhashay bimacnii waxaynu u nahay macmiil oo dabyowgii ay ku feegareen farta lagu bartay markii la sameeyey jimciyada qulumaha ka dhaxaysa iyadoo markaa ilmo yar ah oo socod baranaya meelahay horta ku socod barteen waxaa ka mid ahayd soomaaliya nineteen forty eightkii taas markaa waxay idin tusi kartaa doorshayga maanta inooga furan jimciyada qulumaha ka dhaxaysa iyo faylka aynu ku leenahay siduu dooni ha u yimaadee waa faylkii labaad ee arrimaheenna ah waxaynu nahay dalalka ugu faylal badan marka la eego haysashada ama u talista united nationku dalalka ay u taliso innaga iyo barmi iyo dadkaas baa horta ugu fayl weyn haddii intaasi ay iga noqoto aaraar united nationku inaanay inagu cusbayn golaha ammaanka security councilkuna aanu inagu cusbayn oo waxyaabo badan ilaa hadda ay naga dhexeeyaan baa waxayna tusaysaa arrinta maanta aynu ku jirno iyo arrinta ay u yimaadeen waxay salka ku haysaa markii aynu ogolaanay mabaynaan ogolaana markii qasab ay adduunka kaga dhigeen in soomaaliya nineteen ninety one dagaalkii sokeeyey markuu socday in security councilku uu dhowr qodob ka soo saaro oo ah in soomaaliya loo gurmado isla markaana abaarihii iyo dagaalkii laga taakuleeyo ay ku xigtay dagaalkii qadhaadhaa ee caydiid iyo cali mahdi dhex maray nineteen ninety two yadii oo resolutionkii ugu weynaa kow in hubka laga joojiyo soomaaliya laba oo cunaqabatayn hub la sameeyo iyo laba in unisum la abuuro united nation qayb ka tirsan oo soomaaliya faragelin ku samaynaysa baa waxay dhalatay nineteen ninety twogii isla markii waa la bedelay oo waxaa loo bedelay unisum inka laga bedelay waa unitas xoogag dala laisku geeyo sidii kii ciraaq oo kale oo markaa maraykanku horyaal uu ka yahay ayaa barnaamijkii loo bedelay markii maraykanku waxyaabo dhibaata kaga soo gaareenna unison baa laynagu soo celiyo watii loo bixiyey unison two waxa arrintaasi ay soo jiidato oy oy wax yar ahaydba waxay aada u xoogeysatay two thousand seven markii maxaakiimta iyo la islaayey ayaa qeyl ballaaran ay u heleen qolada jimciyada qulumaha ka dhexaysa iyo security councilku awooddii ay soomaaliya lahaayeen inay ballaarsadaan sorry in dalalka jaarka ayagoo huwan dalladaas iyo magaca iyo soomaaliya meel tala kabax ay tahay ku andacoonaya baa iyana faragelintoodii ay bilaabeen oo waad la socotaan soo gelidii etoobiya oo runtii arrimo aada iyo aada iyana waktigaa u cakaraa u ahaa waxay soo jiidataba barnaamijkii hiigsiga twenty sixteen ama somali comback iyadoo lagu salaynayo barnaamij united nationkii waxaasuun la xidhiidha oo busan philosophy busan bact la yidhaahdo oo lagu soo sameeyey fikrad ka timid iyadoo united nationka ku xidhan shirweyne lagu qabtay dalka kuuriya dalalka duma barnaamij loo sameeyo sidii dib loogu soo nooleyn lahaa laakiin ayagana awoodda bar laga qaado ay se ogolaadaan in awoodda bar ay iska diidaan baa xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu markay cusbaayeen ayagoo indhala ay saxeexeen new dealkii oo soomaali baagtiga ah oo anigu aan u bixiyey dalkii soomaaliyeed ee officially mandatkii united nationka nooc kale loo bedelay horta iyadoo taasi jirto ayay yimaadeen markaa qoladani oo tixraaca dheer uu daba yaallo waxaa igu maqala aniga hadda marka ay yimaadeen muhiimka ay geeska africa u yimaadeen wuxuu ahaa in kenya lagala hadlo arrinta qaxootiga dhadhaab iyo dadyowa kale ee federal sudan ee ee kaamanka kala jooga tan soomaaliya waxay ahayd kullifaaq labaad laakiin muhiimku in uhuru iyo qoladiisa lala hadlay ahayd si kastaba ha noqotee dee dhowr saacadood wuu kuwii joogay wuu kuwii meesha meesha muqdisho serious looma yimaado dhowr saacadood oo xalana ah ayaa la joogaa waad garan kartaa tala muhiim waxa la ii sheegay jooga ayaa wax loogu sheegay qolada security councilka briefinka waxa loogu soo sameynaya dayaaradii yareydee nairobi ilaa xamar oo aan u malaynayo saacad wax ka badanba inaanay socon ayaa briefinka loogu bilaabay qaarkood way ka dhaga la-aayeen communique ay sii diyaariyeen keatin iyo saaxiibadii iyo asxaabtiisa iyo dila soomaaliya inba qoladii layidhi go-aankaasaanu gaadhnay sideedana shirarka noocaasa go-aanku backgroundka lagu soo gaadhaa markaa la yaabi mayno marka bimacna waxay ahayd un in dawladdu lala tashado oo la yar wargeliyo waxay rabtana lala handaafiyo oo meel lala dhigo laakiin qoladan security councilku dee wax munaaqasho culus ay ka galeen ma jirto ee waa kiitin iyo xulifadiisa go-aanka gaaray xasanna u hanjabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isna hanjabaada uu ka arkay in dani ugu jirto ayaa ereyada uu ku isticmaalay kiitin oon rabo inay daxalgal noqoto taariikhdana haddow aynu ku qorno wuxuu ku isticmaalay kiitin markuu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya lahaa arrintan cakiran wax ka qabo ereyga la yidhaahdo prak p l u c k waa ka soo saar ceelka wuxuu yidhi awooddaada madaxweyne adoo ku isticmaalaya arrintan ay ishortaageen xildhibaanadu ka soo saar oo waadaantaa kaga soo saar ayuu ayuu bimacni amar buu siiyey haddii aad si kale u eegto u malayn maayo anigu doorkan xasan sheekh maxamuud iyo xulifadiisu inay sidaa ugu degdegi lahaayeen iyadoo xaalado badan xamar ka jiraan iyadoo xaalado kale beledweyn ka jiraan way ka fiirsan lahaayeen ama way isku noqon lahaayeen ama sidoodii caadiga ahayd bay u kala qaybin lahaayeen baarlamaanka laakiin culays deeriya ayaa kiitin iyo jimcida qulumaan ka dhaxaysa oo sida aan kusoo sheegay markii labaad ay soomaaliya gacanta ku dhigayeen ah in ay culayskaa saareen horta arrintaasaa jirta laakiin arrimaha dee cadkiran waxa weeye arrimaha ummaddii soomaaliyeed hadda isku haysato ee ah arrimaha doorashada doorasho sidee loo galaa ma dhici kartaa doorasho in la galo heshiisyadii lagu heshiiyeyse ma wanaag bay keenayaan mise xumaan bay keenayaan yaa u arka inay godob iyaga ku yihiin yaase u arka inay iyagu dan ku tahay waa in ummadda soomaaliyeed waxaa ka sheekaysataa waxaan jeclaan lahaa in aan lagu dedejin xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa riixidaa la riixay sababtoo ah any time oo ummadda soomaaliyeed la riixo iyo madaxdooda la tujuubo waqcad weyn baa soo gaadha markaa waa ka hadli doonaa haddaad sii weydiiso waxaan aniguanayo waa gartay waxaan ognahay baarlamaanku inay iyaga oo raba inaan heshiisba la gaarin oo waktiga ku xisaabtamaya ay muran badan ka keenaan aqal sare qaar yidhaahda waa la baxa la baabiyo gedigiisaba qaar yidhaahda muxuu ahaye loo baana qaar yaa korda rafa lagu qaybsato qaar la soo baxay qoraalka had iyo jeer fikirka xambaarsan muqdisho ee lagu baahiyo maxay heritage qaban lahay baahiyaan ee oranaya sideed xubnood oo baarlamaanaga in muqdisho loogu soo daro arrimo noocaas madaxweyne qoraal buu soo saaray qoraalka uu soo saaray hoosta waa kaga xiray waa kaga xaqiiqay labada qodob oo u dambeeya waxay sheegayaan in lagu saleeyo aqalka sare deegaan in deegaan kasta oo ka dhex muuqdo ee ku jirta muqdisho muqdishona waa caasimad dalka sida arrinta la og yahay qoraalkaasi ma yahay mid sida loo qoray yartaanku madaxweynuhu adeegsaday mid keeni kara in muxuu ahaye hesiisaha dambe iyo waxsanadka dambe sal u noqdo oo lagasi tallaabo qaadi karo halkaas mise waa miday ka daba iman karaan muxuu aha qolyaha baarlamaanka oo iyaga xilka laga xayoobiye
horta waa laba arrimood dagoodow arrin waa arrinta baarlamaanka iyo munaaqashoodka ay rabeen ama ay dalbadeen inay ka munaaqashoodaan haddii aynu hadalka si xaqa u digno ma ay diidin baarlamaanku laakiin sidii caadadooda ahayd waxay yidhahdeen waanu ka munaaqashoonaynaa dadka qaarkood cagajiid bay ka dareemi karaan dadka qaarkood kama dareemi karaan hase haatee waxay yidhahdeen inaanu ka hadalno oonu ka munaaqashoono oo laga jeexjeexo ayaa la rabaa waxay aniga ila tahay dagoodow arrintaasi waa constitutional because ilaa imika heshiisyadii lasoo heshiiyey oo gaar ahaan kii garawe lagu saxeexday ee u dambeeyey waxay ka dhexaysay heshiiskaasi waxaa ka dhexeeyey jilla soomaaliya iyo regional presidenska ayuu ka dhexeeyey marka waxay ahayd in baarlamaanka ama la dalbadayba in baarlamaanku isaguna isagoo rijinada uun iyo four point five lagu soo doortay inuu ka munaaqashoodo ama ha isdiideen ama yaanay isdiidin laakiin taasay taasay rabeen sideedaba sharci haddii lasoo dejiyo ama heshiis hadii la dejiyo haddii aynu raacayno nidaamka u dhigan constitutionka baarlamaanku xaq buu uleeyahay inuu ka munaaqasheedo kuna bood gareeyo marka dadka soomaaliyeed inkastay necab yihiin baarlamaankan hadda jooga uu khaladaad badan sameeyey oo lagu awrkacsaday oo la isticmaalay haddana marka aynu ka munaaqashoonayno kama qaadi karno awoodiga awoodda sharciga constitutionka inoo qora siinayo marka inay ka munaaqashoodaan bay ahayd waxa afgaalada la yidhaahdo up and down ka boodgareeya natiijada soo baxda markaa madaxweynaha u dhiibaan madaxweynaha waxa laga yaabaa wuu vito buu ku samayn kari lahaa hadduu vito ku sameeyana two third marka hore waa half and half majority hadduu vito ku sameeyo then two third two thirdina haddii madaxweynaha iyo baarlamaanku awalba arrimo ka cakiran kuwan siday ugu kaambeyn garayn jireen ay ugu kaambeyn garayn lahaayeen aniga waxay ila tahay way heli lahaayeen vood ku filan in arrinta gadawa heshiiskooda marsadaan haantu meel bay ka quruxsan tahay aynaan garanayn haddii dee aynu tuhmi waxaa aynu marno mooye war baarlamaankan aan ogeyn awr awrar awrkan ka weyn lagu kacsaday maxaa diiday in bila soomaaliya kaambeynkeedii iyo kharashkeedii iyo lacagteedii ay geliso ilaa idin hadday ku kalifto in ay u ballan qaadaan aniga dembi haygu noqotee xoogayaha guud oo kale inay yidhaahdaan waanu ku soo celinaynaa ama horse trading wax ay kala bedeshaan marka mahubna waxay ugu diideen laakiin way ku degdegeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waa lagu cadaadiyey laakiin baarlamaanku xaq buu u lahaa baan leeyahay natiijadii kasoo baxaysaa kasoo baxdee sida aan u idhi kuwa puntland baarlamaanka puntland xaq buu u lahaa markii heshiiska la gaadhay in loo geeyo oo ay ka munaaqashoodaan war haddaynu rabno in aynu dawlad dhisno dee qofka executiveka keliyaata taladu kama go-do qof taladu waxay ka go-daa legislative badiga oo wejigeena leh wejiga majority-ga leh marka haddii soomaaliya for example maanka maraykanka ay heshiis la gasho waa in loo geeyaa baarlamaanku in uu ka munaaqashoodo kuwa riginskana sidaasaynu ka filanaynaa marka hortaasi halkaasi ahayd meeshaas ay sartani ka qurunsantahda waxa weeye waxaa la marsiiyey heshiiskii garawe oo la diidanaa oo ummadda soomaaliyeed inta u badani ay diidanay in finaly wax lagu qaybsado nidaamkaa laleeyahay four pointy five laakiin golaha kalena sideed iyo tobankii rijin wax lagu bixiyo xamar marka xaggee kasoo gelaysaa markaa wey bimacna regionska haddii la i mean regionska in lagu qaybiyo golihii aqalkii sare xamar constitutionka waxa ugu qoran inay region ka mida tahay laakiin four point five kiina waa hardeeya marka laba shay baa la isdhex wadaa dhaboodo oo ah marka aqalka hoose la dhisayo four point five in lagu dhiso oo garawa lagu heshiiyey marka aqalka sare laga munaaqashoonayana in regionska wax lagu qaybsado oo regionskii tiro la siiyo muqdisho waxay ku dootamayaan odayadan hadda muqdisho kasoo baxay siyaasiyiintoodu waa regionku de waa regionkan constitution ku qoran oo ah sideed iyo tobanka qolyaha kale ee diidana waxay leeyihiin ma ahe regions waxa weeye regional stateska samaysmay ee dowladda hadda heshiiska garawa gaadhay marka arrintaas sidii ciddii maarayn lahayd ayaa la rabaa laakiin waa arrin laysku qabsaday waa arrin anigu marka aan ka baqanayo in qolyaha muqdisho oo iyana barnaamij kala wata laakiin tan ay sabab ka dhigtaan si iyana ay dadka ugu kiciyaan bulshadooda ugu abaabulaan waxaana markaa ay yidhaahdaan waanu kasoo horjeedna
waayahay hore hadda halkaa hore socon waxaan ognahay wax badan inay ku kala cawdaan goboleedada iyo dowladda dhexe qur-aanka madaxweynu saxeexay intaanu saxeexin maalintii ka horreysay nin xildhibaana wuxuu ii sheegay madaxweynaha foodhi eight hours loo qabtay haddii aan baarlamaankaasi gaan cad gaarin inuu isagu seexo wadanko waa inoo sheeg inuu aroortii qorayo waaya waa dhacaysa marka hadrasaa iminka u eeg tasawirka shir baa laleeyahay waxa lagu qaban doona garowe dowlad goboleedyada qaar baa iyaga laftigoodu taageero go-aanka madaxweynaha oo qoraalo origi qoraalo soo qoray saaman intee yeedba go-aankan ku yeelanaya markaad midnidu eegto ama raacraaciso goboleedada weebuu unoqonayaa kuwo ay soo dhaweeyaan awaarka qaado weebuuse unoqon karaa kuwo iyagu ka xanaaqo araare ku ahaaday horta sida hadda ay noogu caddahay jubbaland waa soo dhaweysay oo waa aqbashay inkastoo ay saluugsanaayeen barnaamijka wax lagu qaybsaday laakiin waxaad moodaa axmed madoobe inuu wax principle u dhow isku taagay uu mar hore markii xamar la joogay uu yidhi war haddaynu qaadanayno anigoo goddo-an baan qaadanaya sidiina weli waa ku joogaa isagoo markaale bal four pointy five kaas nin weyn bay ahaadi cuntaaye sida aynu ku soconno puntland iyadu markay gorgortan gashay aqalka sarena tiro gaara oo iyada iyo somaliland loo qoondeeyey la siiyey waxay u eg tahay inay qaadatay inay qaadanaysana waxaa dhici kara in diidmo culusi ka timaado u malayn maayo in uu gobol ahaan u diidayo galmudug laakiin south west in si cad ay u diidayso ayay u eg tahay laakiin anigu haddii aan dembi haygu noqoto ee tafaasiil ka bixiyo marka united nationku ay la xisaabtamayso kooxahan soomaaliya way barteen waxay kula xisaabtamaan waxyeelada ay goboladu ama gobol ahaan ay ku keeni karaan geedi socodka twenty sixteen iyo twenty twenty loo higsanayo waxaan u malaynayaa shariif in aan loo joogsanayn wax badanna uuna ka bedeli karayn haddii aanay dee waxyaabo aynaan ogeyn aanay hadda soo bixin because kaarka uu haystaa ma aha kaarka puntland oo kale ama ka somaliland haddii ay gorgortanka geli lahayd midkaas ma haysto ta labaad waxaan u malaynayaa dee dowladdiisu maba dhanna structure male society ahaan muu dhisin markaa bargaining power ama waxay ku wuxuu ku gorgortamaa waa iska yar yihiin maalinta dhowna waxa igu maqalay in loo hanjabay nairobi markuu tegay isagii cabdikariinka galmudug lana soo celiyey oo la yidhi dib ugu noqda ilaa inta aad arrintaa ka dhammaynaysaan waxaan u malaynayaa aakhiritaanka ama waxyaro hoos ahaana oo kuwan puntland iyo ay gol yihiin in loogu ballan qaadayo oo wax fay safin la yidhaahdo sidii puntlandba fay safin loo siiyey an iyagana fay safin wax ah waxay ku waxay dadkooda tusaan oo yidhaahdaan guul baanu soo hoynay sidii puntlandba ay tiri malaa in wax noocaasa loo ogolaanayo ayuunbay noqonaysaa laakiin sida u n tu ay ku caddaysay ilama aha dhagoodow haddii aanay noqon waktiga la dheereeyo oo lagu kordhiyo muddada august inagoo maanta june joogna in ay hadda logisticsiga galaan haddii shan iyo tobanka ciso ee soo soconna aynu arki weyno wax la taaban karo oo logisticsigii lagu howlgelin lahaa doorashadaa la cayimay doorashadaa kooban ee la cayimay then waxaan ka faalloon karnaa in wax isbedeleen laakiin ilaa hadda wararka u n ta kasoo baxaya iyo kiitin wax isbedela oo meeshaa ku yimid weli mahayno
waayahay rajada madaxweynaha waa xasane go-aankaa uu gaaray ee uu qoraalka ku soo saaray madaxweynenimo raje ahaan isaga haddii uu ka qabay musharax baan ahay buu yidhi rajada iyo berantageka uu ku heli karo kalsooni gobolgoboleedada iyo baarlamaanada iman doona ciddi badanba ha ahaadaan wax ma u dhiri karaa heshiiskaasi uu seexay mustaqbalkiisa see kula muuqdaa isaga laftigiisa
horta dee heshiiska uu saxeexay xasan kanisituwensiga soomaaliyeed waxaan u malaynayaa marka horena qolyahan puntland iyo jubbaland shacbi weynaha gaar ahaan anigu ka hadli maayo madaxda shacbi weynaha kalsooni kama wahaysan even kuwan iska musuqa badan ee baarlamaanka oo four point fiveka lagu soo doortay gobolladaa aan sheegnay xasan sheekh maxamuud ka yimid wax weyn kama wahaysan hadda waxaanuu saxeexay waxbaa isbedeli kara oo wuxuu waayi karaa baan ka baqanayaa kalsoonida dadka ka soo baxaya gobolada ama galmudug ha noqoto ama agagaarka banaadir oo markaa shabeelooyinka ha noqoto iyo beledweyn in wax iska bedeli karaan way dhacaysaa weli calculationisku inooma uu soo bixin laakiin waxaa lagu xisaabtami karaa waxa weeye de horta bal shaksiyaadka raba ama hunguri ka qabo in ay doorashada soo galaan iyaga in aynu tafaasiishooda ogaano ayaa muhiima intaynaan ogaan constituencyga wax dooranaya waxaan u malaynayaa xasan inuu yahay dadka ugu cadcad marka aad aragto ama aad ka eegto lacag xiriirka uu la leeyahay dowlad goboleedyada agagaarkeena iyo xidhiirka uu la leeyahay united nationka iyo waxaas markaan xidhiir le iyo eu-da markaan xidhiir leeyahay kama wada inay jecel yihiin iyanka laakiin waxaan ka wada access albaabkoodu siduu ugu furan yahay in and out iyo sheeka wadaagga uu la leeyahay isagaa kolaba ugu badan gacan ahaan cidda kale ayana ma sharaxaad lagu tuhmayaa waa cumar cabdirashiid waa farmaajo waxaan u malaynayaa shariif axmed iyo rag kale oo ku jiraan prime ministeradii hore qaar badan meesha waxaa muhiima saddex arrimood markaynu doorashada eegno number one meeshaas waxaa decision ama go-aanka dhinac u wareejinaya waxa weeye lacag ciddii lacag haysata ciddii boodadka iibsan karta ciddii intay labaatan kun bixiso labaatanka kun ee kalena hadhowbaan jeeb kuugu shubi doonaa marka la tiriyo oo hadda sida la inoo sheegayba koobi laga qaato ino kaadhadka waxyaabo badan marka xasan halkaa gacan weyn iyo tun weyn buu ka leeyahay ragga qaarkood baan lacag haysan prime ministeradii hore ha noqdeen ama ha noqdeen rag badan oo kaba taya roonaan lahaa xasan sheekh maxamuud oo laakiin jeebkoodu injegan yahay baa jira taasi waa kow ta labaad waxaan ka baqanayaa waxaan ka baqanayaa qolada reer galbeedku oon inta badan gunta inkastoo xasan maalin daweyto journaalka economist la yidhaha oo reer galbeedka magac weyn iyo weji aad u xoogle kuleh uu si xun ugu dharbaaxay xasan si aanan weli arag afartaa sano ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilka uu hayay journaal sidaa ugu dharbaaxaya aanan arag oo facebookeyga aan soo geliyay maqaalka haddana gaalo waxaan ka baqanayaa inay erey ku degaan la yidhaahdo continuity taxanaha dowladnimo ama taxanaha geedi socodka oo taxanaha ay hadow laba qof inagu soo wareejiyeen labadaa qof oo ah xasan iyo prime ministerkiisa inay yidhaahdaan labadaas aynu kala dooranno haddii sheekadu labadaa doorashadaa ay gaadhana ummadda soomaaliyeed runtii labadaa nin ciday ku kala dooran lahaayeen anigu haddadan aynu joogno ma mala awaali karo because labadu mid strangisna way leeyihiin witnessesna way leeyihin macnihii strangis xasan lacagtaasuu leeyahay waa ka codkarsan yahay cumar cabdirashiid constituencyga muqdisho oo maanta awood leh waxaad moodaa inuu uga furfuran yahay laakiin cumar cabdirashiidna waxaad moodaa inuu meelo kale kaga fiican yahay oo ah waxa la yidhaahdo siyaasadda hoose ee diplomasiga ama you know i don't want to call it munaafiqnimo laakiin siyaasadda hoose hoose wuu kaga fiican yahay waxaa laga yaabaa inuu dad badan ballan u qaado ballamo been ah oo maogtahay ay dadka qaarkood usoo hunguri dhacaan arrintaa iyo gaalada united nationka iyo kuwan oo moodaba in xasan laga daalay oo yidhaahdaan xasan yaa bedeli kara marka ay agagaarka eegaan haddii agagaarka eegaanna aanay fikradooda fogeyn ay markaa cumar cabdirashiid oo kale dan moodaan laakiin farmaajo orodka waa ku jira waxaan ka baqanayaa farmaajo oo kale lacag la-aani inay meesha dhacdo because meeshan muqdisho waxaad haysataa dad hadhow gobolada laga soo dooranayo dadka qaar baa ku xisaabtamaya oo le dadka gobolada laga soo dooranaya way ka fog yihiin muqdisho soomaaliya ninka maanta jooga wax aadan ma kala foga lacagtu waa factor weyn kuwan rijinada maamulayana dhinaca ay rabaan ayaa ayana factor weyn ah waxyaabo heshiisyo badan oo ka dhexeeyana ma ogin laakiin walba raggaasunbaa hadda ugu cadcad dhagoodo
waya sito intee la eg baad adigu marka aad saal qiyaasto siyaasi ahaan aad ku qiyaasi kartaa waktiga dhedo dartii in soomaaliya doorasho ka dhici kartaba see laba
runtii de horta waxaan doorasho maahay waa waa waa waa election waa cocus waa dad la isku keenayo dadkaa marka la isku keeno week sida imikaba dee aada moodo garow qardho in ay odayo dhaqameedi u fadhiyaan intaa in la eg in dhowr magaalo la isku keeno la cunsiiyo lala kala shirshiro marka taasi labada bilood saddexda bilood ee soo socda haddii barnaamijka time table loo dejiyo oo haddadanba united nationka sidaan warka ku maqlay ay ku mashquulsan tahay time tableka siday u dejin lahayd iyo maalmihii la rabo in la cayimo exact stepeska la qaadayo oo gaalaa gacanta ku hay soomaali kama soo baxdeen waxay la tahay waktigaa waa waa waa hadday bil laba bilood ku darsadaan taas dadku waxba ka qayli maayaan waan u malaynayaa ereyada ka soo baxaya kiitin marka aynu dadalsanno waxay ila tahay inay ka go-an tahay soomaali kama go-na laakiin un-ta inay ka go-an tahay in arrintaa la socodsiiyo sababtoo ah kharashka soomaaliya la siiyo oo ah waxa afgariisiga iyo xagga developmentiga la yidhaahdo cottage industry warshado lacag iyo maal u keena kuwa yowgan ka shaqeeya maaha umadweynaha lacago iyo kharash u keena ama kiitinka asxaabihiisa ha noqoto ama boqol iyo soddonka nooc ee n g o ee nairobi fadhiya ha noqoto ama dowladaha etoobiya iyo kenya hay-adaha ku nifaaqan ee laakiin soomaaliya ka howlgala ha noqoto meeshani waa industry weyn oo sanadkii toddoba boqol oo milyan ay ku kharash gareeyaan kiitin iyo ma rabaan arrintaasi inay burburto therefore way isku dayi doonaan in ay wax macmala oo kala guur ah oo la yidhaahdo twenty sixteenkii guulbu ku dhammaaday waxaan hadda u gudbaynaa twenty twentyga arrintaas si ay ku qabtaanba inta aan la gaadhin octoobar haddii ay yidhaahdaan laba bilood august september octoober november laakiin waa qabanayaan anigu waa ku rajo weynahay rajadaasi bimacni maaha waan jeclahay laakiin the practical aspect of it waxa inoo cadcad ama waxa sidan u naasicad yihiin arrintu soomaali ka iman mayso ee ajnabiga ka imanaysa haddii ay dhacdo
waya saysan hadda anigu admiiraha siin doona maxaa sartaara ku taxasunka soomaaliyeed ee kaa dhegeysan doona websaydada kaa dhegeysan doona
wallahi dee nasiib darrada sidaan idhi from ninety dhowr sharaan ku celiyey waxaan inugu celinayaa in la dardarsado oo la shiilo ayaan rabaa fikradda from nineteen forty eight to nineteen sixty waxaynu ku jirnay united nation baa gacantaynagu haysay from nineteen ninety one ilaa hadda twenty sixteen ilaa twenty twenty waxa inagu hayaa haddana united nation macnihii agoon baynu noqonnay inta yar ee dhowrka sane aynu xorta ahayn oo aan la inagu hayn gacanta oo laakiin dowlad caqiibala ay dhisatay oo intii hore lixdankii ku barbarasho ahayd markii dambe dowlad dictatoriyad ba ha noqoto laakiin dowlad dadan leh marka adduunka la isdhex taago ayaa ka soo dhacday aniga taasi waxay itusaysaa haddii soomaali wakti la siiyo oo faraha laga qaado laakiin taakulaynta laina siinayo oo cid kastaba la siiyo la siiyo in ummadda soomaaliyeed karti iyo ingenuity ay leedahay in ay dowlad dhisan karto laakiin waa taasina waxay ku xidhan tahay haddii aynu helo wax hadayn kara nidaamka qabiiliga ah ee ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadii hadda meel xun dhigay bimacni sidan hadda oo four point fiveku wakiil ka yahay oo la inagu wado aan ka baqanayana inay muddo sii gurguurato ma dhacayso dowlad maxaa taqaan qofkaa kartidiisa yuu yahay aan ka ahayn in ay arrintaasi ka soo baxayso marka waxaan taa ka wada waxa weeye sida ugu dhaqsaha badan ummadda soomaaliyeed in laga saaro gacanta ay ugu jirto qurumaha ka adduunyada qurumaha ka dhexaysa waa number one number two in ummadda soomaaliyeed haddii ay ku kalifto oy siyaasaddu ka xumaato kacdoon in ay ku qaadaan kacdoonkaasoo markaa raadsanaya wixii ay rabeen because waxaan la yaabaa anigu runtii here the nation waxaad aragtaa dal lagu tagrifalayo dhinac ay dooni ha noqoto laakiin weli marka al-shabaab laga saaro weli dhaqdhaqaaq hubaysan oo leh ummaddaas ayaanu xaqooda u soo ridaynaa weli muu dhalan marka labada su-aal laisweydiya waxa weeye war ma dowladnimayno iyo iyo dalnimo ayaynaan u bislaan oo weli waxaynu nahay waxa la yidhaahdo prenation state primitive society aan gaarin qarannimo oon anigu diidanahay mise waynu nahay oo waynu kari karnaaye waxaan weli laysku keenin ma- si fiicanna aynaan u maalin maskaxdii ummadda soomaaliyeed anigu waxaan jeclahay inaan idhaahdo maskaxdeennii baynaan maalin sidii aynu u maalin lahayna in ummadda soomaaliyeed loo gudbiyo ayna ka sheekaysato waktigeedii waa la gaadhay hadda
waayahay aad iyo mahadsanyahay profeer cabdireeble oo golaha nineteen sixty martiin noogu ahaa aad iyo aad baan u salaamaya dhammaantiin dayntina kulaha dhegeysanaysa waa dhagood idinla